Magaalada Kalkac ayaa xarunta gobolka Mudug ayaa xiligan lagu dareemayo horumaro shalduubada amniga iyo iskaashiga dhexmara maamulada Galmudug iyo Puntland. Maamulka degmada Kalkac iyo wada wadooyinka Kandabo iyo qorshe lagu hagaajinayo wadooyinka sidii loo sameeyo nalal ka shaqeeya waa eriyada sida mugdiga Loonkusaar wadooyinka qaar iyo xaafado magaalada. Maxamed Cabdi Cilmi ahna gudoomiye ku-xigeenka degmada Kalkac ayaa ku warbiya horumarada ku dareera magaalada Kalkac iyo waxyaabaha ku kaduwanyihiin magaalooyinka kale.
Nabadgelyada iyo wada shaqeynta labada maamul ee deriska ka ah magaalada waxaa naga dhexeeya iskaashi nabadgelyo oo dadka gobolkan ku nool ay ku midaysan yihiin labada maamulna ay ku hogaamiyaan runtii taasi waxay sababtay in magaalada horumarkeedu uu taabo qaado dhismayaal cusub oo casri ah iyo ganacsiyo cusub ay mar walba magaalada kusoo kordhahayaan mar walibana aan ku dhiirigelinno dadka qurba joogta ah in ay maalgashadaan magaaladooda dadka kale ee ganacsatada ah oo gobolka ku noolna ay maalgashadaan waxaad la wada socotaan in meelo badan oo hadda meelaha dadku ay iskugu yimaadaan oo lagu wada shaaheeyo iyo hoteelo cusub iyo carwooyin iyo ganacsiyo cusub ay magaalada kusoo kordhahayaan sidoo kale dhismayaal casriya dabaqyo ah qaarkood ganacsiyo loo furahayo ay kusoo kordhahayaan marka waxaan odhan karnaa magaaladu waxay maraysaa marxalad ay hore u socoto injineer cabdirasaaq ahna injineera ka shaqeeya waa dhismo casriga ee magaalada oo laaka kordhiya tilmaamaya in dhalinyaro badan fursado iyo ku helana magaalada maalgashiyo ka sameeya ayaga dhismooyin waxaa ku bilowda waaweyn oo ah dhismooyinka moolalka meelaha waxwaaye lagu caweeyo oo gaardanada meelaha waxwaa hoteelada meelaha sheeg masaajidada waaweyn moolalka dafiirs magaalada aaday u muuqataa dhismahaas oo jineero badan oo gobolka ah ay yimaadeen taasaa keentay marka dhismaha magaalada inu isbedelo dhismaha magaalada dhismaha barafadka iyo dhismaha infrastructureka oo waxawaay dowladana labadooda waa isgarab socdaan magaalada bilicdeeda iyo dhismahana waa isgarab siinayaan annaga waxawaaye kambani ahaan dhismo badanaa magaalada ka fulnay oo waxawaaye aada u waaweyn haddii moolal iyo masaajido iyo stadiumka hadda arkaysoona aada u weyn as naftigiisa mashaariicdaasoo dhan magaalada waxay u keentay inay waxwaaye maalgelin badan lagu sameeyo dhinaca dhismaha nabadda magaalada aada u fiican tahay taasoo sababaysa qofkii inuu ku aamino dhulka hantidiisii inuu dhulka gato ku maalgashto amnigaas magaalada udhexeeya labada sayd ama labada dhinac ba waxay keentay in magaaladii waxwaa maalgelin badan lagu sameeyo qof ganacsi badan laga sameeyo hadda ganacsi badanoo magaalada ka furmay waxaa ka furmay sheeg waxyaalo oo waxawaaye moolal ah moolalkaas iyo waxawaaye iyo iyo gaardanahaas la sameynahay dhammaan way wadaagaan labada dhinac haddii hadda dhinacaas laga sameeyo gaardan dadkan way tagi karaan haddii dhinacaan laga sameynaya iyana way imaan karaan taasaa marka waxay keentay dadka diyaasbarada maqan magaalada kalkaciya sanadooyinkii ka dambeeyay gajarta isbedela taabada karaakureeda iyo isku kaalada ayaga bulshada iyo maamulka iyo qaadana tilaabooyinka reedlahankanaga waa bilicda magaalada kalkacya